بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد xajku marka la eego xagga tacriifkiisa xagga luqa ahaan waxa la yidhaahdaa qasad weeyaan xaja shay-a bimacnaa wuu u qastay shaygaa xagga tacriifka sharciga kolka la eego waa maka oo loola qasto si cibaadadaa ilaahay addoommaha uu ku waajib yeelay loogu soo guto ee dawaafka iyo sacyiga iyo wuquufka iyo camalada kale leh istijaaban liamri illaahi waibtiqaa'a mardaati iyada oo ilaahay amarkiisa loo hoggaansamayo raalli noqoshihiisana la raadinayo waxaanuu ka mid yahay xajku arkaanulislaamka ayuu ka mid yahay shanta ah ee diinta si cad looga og yahay sidaa darteed baa qofku xajka haddii uu dafiro ama uu yidhaahdo waajibba ma aha dee culimada ay islaamku ay isku waafaqsan yihiin inuu qofkani ku gaaloobayo waxaanu dee la mid yahay sidii salaadii iyo soomkii iyo zakadii iyo tawxiidkiio kasii horreeyey waa shantii arkaan islaamka ayuu ka mid yahay sanadii lixaad markii bacda alhijra la eego ayaa ilaahay uu waajib yeelay markii uu soo degay qowluhu tacaalaa wa atimu alxaja waalcumrata lilah xajka iyo cumrada dhammaystira aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi ina awala baytin wudica linnaas laladii bibakkata mubaaraka wahuda lilcaalamiin fiihi aayaatu bayinaat maqaamu ibraahim waman daklahu kana aamina wlilaahi clى اnnaasi xiju lbayti man istaطaaca ilayhi sabiila wman kafara faina allaha ganiy can اlcaalamiin aayaddaa ilaahay waxa uu ku tilmaamay beytkan loo soo qastaya marka xajka la gudanayo inuu yahay mid aada u layaab leh inuu yahay guri rabbi loogu cibaadaysto kii ugu horreeyey ee dhulka laga dhiso waanaynu ognahay oo waxaa dhisay dee sida qur-aanku uu caddeeyey nebiyullaahi ibraahim iyo inankiisii ismaaciil calayhim assalaam beydkaasi waa barakaysan yahay buu ilahay hanuunna caalamku u yahay aayado waxaa ku sugan cadcad maqaamu ibraahim baa ka mid ah qofka galoo aamin noqonaya ayaa aayadaha ka mid ah haddaba ilaahay waxa uu aayaddaa ku xusay walilaahi cala annaasi xiju lbeyt dadka ilaahay waxa uu ku leeyahay inay u qastaan kacbada oo ay ku soo cibaadaystaan waajibnimu ugu leeyahay weliba qofka kala ee awoodaya ayaa waajib loogu leeyahay qofka ka gaalooba waxaa ilaahay uu ku waajibinayo dee ilaahay caalamka uu ka maaro xajka kolka haddaba la eego iyo xikmaddiisa weyne oo xambaarsan yahay waxaynu ku tilmaami karnaa inuu yahay shir weyne ay leeyihiin dadka muslimiinta ah oo uu qabanqaabinayey ama guddi qabanqaabo uu ka ahaa nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii ilaahay uu la hadlayey ee uu lahaa waadin fi nnaasi bilxaj ya'tuuka rijaala wacalaa kulli daamir ya'tiina min kulli fajin camiiq dadka ogeysii oo ugu baaq xajka oo ku qabanqaabi waxa ay ku iman doonaan iyagoo dhinac walba min kulli fajin camiiq dhinac kasta oo fog iyaga oo ka yimid waxa ay ku iman doonaan gaadiid soo daalay oo bog laalan marka shirweynaha isaga ah ajantayaashiisa iyo waxyaabaha lagu qabanaya dhexdiisa dadka ilaahooda ayaa u laqimay way isku waafaqsan yihiin haddii uu yahay qowl iyo haddii uu yahay ficil qowlkii waa adiga arkayo dhammaantood waxa ay ilaahay weydiisanayaan wixii ay u baahan yihiin iyo istikfaar labayk allaahuma laa shariika laka labayk ina alxamda waannicmata lak erayadaas ayay markaa leeyihiin oo ay ku wada dhawaaqayaan xaggii ficilkana dawaafkii bay wada wadaan sacyigii oo isku mida bay wadaan wuquufkii carafa ayay wadaan waa ficil isku mid a xagga hugooda marka la eego iyo dharka ay xidhan yihiinna waa dhar isku mid ah iyada oo ay ku siman yihiin kii tijaarka ahaa iyo kii faqiirka ahaa kii madaxda ahaa iyo kii loo madaxda ahaa kii awoodda lahaa iyo kii daciifka ahaa intuba sidaa darteed baa waxa uu yahay dadka muslimiinta ah mid yidhi diiro u kordhinaya iyo dihnigooda iyo qalbigooda kor u soo kaca iyo quwaddooda oo ay dareemaan waxa ay ku tahay qalbijab iyo morojab waxa ay ku tahay dadka cadowga ah marka intaasoo milyan oo qowl keliya wada leh ficil keliyana wada samaynaya ay isugu yimaadaan goobtaa barakaysan mashaariicda xajka lagu qabanayo qaarkood buu nebigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam markii la jidaynaya hore dhoola tusad uu kuwa cadowgaa dhoola tusanaya awgeed markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam madiine intay gaaladu ka eriyeen uu ka qaxay ee maka intuu ka qaxay uu madiine tegey ayaa gaaladu ay kusii hadhanaayeeny joogeen maka kolkii dabeed uu ka soo noqday isagiio camal kusoo gudanaya xajka xagga madiina ayaa daarunadwo halkaa ah ee kacbada agteeda intay gaaladu fadhiisteen ayaa waxa ay lahaayeen waxa inoo iman doono qolyo oo moxamed iyo asxaabtiisii ahoo kaneecadii madiine ay soo daciifisay ee bal halkanaan ka daawana siday u luudayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo ahaa nebi aada u fadinahoo u fariidahoo ilaahay uu ku aaminay risaaladiisa qaaliga taasuu ogsoonaa dabeetana waxa uu yidhi si aynu u dhoolla tusanno awoodda aynu leenahay iyo inaynaan daciifin ha la gucleeyo dabeetana waa taa dawaafkii lagu darayo ramalka iyo guclada marka la dawaafayo kolkaa xajka iyo xikmadihiisa wayaalahaasa ka mid ah waxaa kale oo ka mida qofku inuu iska shaqo tago intaa kadib oo fadligii ilaahay uu raadiyo iyo arsaaqadii ilaahay u qoray haddii xukumkiisu inuu waajib yahay xajka aynu xusnay xikmaddiisiina dee kuweelahaasi ay ka mid yihiin aayaadkii waajibinayeyna aynu soo qaadannay waxa kaloo aynu wax ka soo qaadan doonaayoo saddexaad fadliga uu leeyahay xajku fadligiisa faraha badan ee ku soo arooray shaaricu waa jeclaysiiyey aada iyo aad buu u jeclaysiiyey xajka dadka axaadiis badan fara badan baana ku soo aroortay qaar ka mid a haddii aynu ka soo qaadanno waxaa ka mid ah xadiidka uu warinayo abi hurayra nebigaa la su-aalay calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxa lagu yidhi yaa acmaasha camallada la qabanayo keebaa ugu fadli badan nebigu waxau idhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay iyo rasuulkaoo la rumeeyo maxaa ku xiga baa layidhi waxau idhi jihaadun fii sabiili illaah ilaahay dartii oo cadowga loola dagaalamo maxaa kusii xiga baa layidhi uma xajun mabruur xaj la aqbalay oo barakaysan oo wanaagsan ayaa kusii xiga buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dee halka lala xidhiidhiyo waabaad arkaysaaba xajka mabruurka ah ee fiicanina waxa weeye xajka wax dembiya aan lagu dhex darin xajka runtii ka hadalkiisa wakhtigan aynu ka hadlayno waxaynu arkaynaa inuu munaasib yahay maxaa yeelay waxaynu maqlaynaa ogeysiisyada ay bixinayaan qolyaha diyaaraduhu in ay ka hadlayaan wakhtigan xajka inay soo diyaarinayaan fiisihiisii markaa dad badan oon ku baraarugsanayn xajka oo uu kuna waajibay waa laga maarmaan inay xusuustaan qofku marka adduunka intaa leegu haystana uu ku waajibayana waynu xusi doonaa adduunkaasi dee qadarka uu yahay duruusta dambaynu dee kollay ku xus insha allahu waxaa kaloo runtii xajkii uu yahay jihaad sida axaadiistani ay xusi doonto nin baa nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam sida xadiidu tabaraani iyo cabdurasaaq ay warinayaanoo raggiisu fiqaad yihiin sanadka sida uu tilmaamayo ninkani waxa uu nebiga ku yidhi uu iska caddaystay waxa uu yahayoo sulay baan ahay buuri tamartayduna way iska yar tahay xagga dagaalka marka la eego markaa nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam kolkuu arkay dhinacaa dagaalka inaanu waxba ka anfacaynoo de uu iskaba qirtayba halumma ilaa jihaadin laa shawkata fiihi alxaj dagaal aan qodax iyo waxa sarada iyo dhibaataba lahayn dee maad geshid oo xajka abu xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa xajka laftiisi inuu yahay jihaad mar kaluu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam xadiid xasana abi hurayra uu warinayo jihaadu alkabiiri waadaciifi waalmar'ati alxaj xajku waxa uu jihaad u yahay qofkii da-da weynaa ee aan dagaalka geli karayn iyo kii iska tamarta daraa iyo riixu dumarka ahayd intaba waxa uu u yahay jihaad waxa uu xusayay oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam mar ay caaisha weydiiso ay ku tidhi dee jihaadkii waxa uu noqday cadowga lala dagaalamaya camal oo dhan kii ugu fadliga badnaaye miyaanaan jihaadka gelayn ayaa waxa uu yidhi lakunna afdalu ljihaad xajun mabruur jihaadkii ugu fadli badnaa baad leedihiin oo ah xajkan la aqbalay oo wanaagsanee sida fiican loo gudanayo bukhaari iyo muslim baana wariyay xadiidkaa waxaynu ka arkaynaa axaadiidtaa dhowrka ahaynu soo qaadanay fadliga xajka ilaa heerka uu gaadhsiisanyay dee jihaadkiibuu nebigu ku shabahaya ama uu kala mid dhigay oo naf iyo maalba ay ku baxayaan waxaynu ka hadlaynay masaa'ilkii ku saabsanaa xajka iyadoo runtii waktigiisuna uu taagan yahay qofka hawshani ay ku waajibtayna ee mustatiica loo yaqaano wuu u baahan yahay inuu wax ka ogaado waxyaabaha faradka ah iyo wixii markaa isaga ku gaara xajka ilaan cibaado marka uu qofku gudanayo iyo camal kale oo uu qabanayaba cilmigu waa daruuri cilmigu waa daruuri fardulcaynna wuu noqonaya alimaamu ashaafici raximahu llah waxa uu lahaa cilmiga fardulcaynka ahi waa ka uu qofku ku xaaladaa uu ku dhex jiro u baahan yahay weeyi wixii ka soo harayna waa fardulkifaaya buu lahaa cilmiguna sidiisaba qofku wuu uga baahi badan yahay raashinka maxaa yeele raashinka qofku wuxuu u baahan yahay afar iyo labaatanka saacadood saddex jeer laakiin cilmiga qofku waxa u baahan yahay afar iyo labaatanka saacadoodba markuu seexanayuu u baahan yahay markuu shaqaysanayo markuu cibaadaysanayo iyo marka uu hawl kala qabanayo intaba nuqdadihii haddii aynu noqono xajka ku saabsanaa xajku waxaa soo arooray in ilaahay uu ku dhaafo dunuubta dee dunuubta wixii lagaaga dhaafayana waa shay aada u qaaliya maxaa yeelay qofka mu'minkaa hamigiisa ugu weyni waxa weeye iyo warwarkiisu waa dembiga waxa uu aada uga warwaraa ma aha dhaqaale iyo adduunyo aad kuwaasi uma dhibaan inay marna qofka soo galaan marna ka baxaan buu ogyahay nebigu waxa uu yidhi calayhi salaatu wasalaam man xaja falam yarfut walam yafsuq rajaca ka yawmi waladatu ummu xadiidkaasoo saxiixa ayuu nebigu ku yidhi qofka xaja ee iska ilaaliya rafadka waxa loo yaqaano waa wixii markaa macsiyo ah iyo dee jimaacii loo diiday iyo fisqigana iska ilaaliya fisqigaasi oo ah dunuubtii uu qofku la iman lahaa waxa uu dembi ka noqonayaa sidii maalintii hooyadii ay dhashay oo kale macnaha maalintii uu mujada ahaa dembi siduu ka ahaay oo kale ayuu noqonaya waa fadli aada u weyn runtii xadiiduu warinayo cabdillaahi bnu mascuud radia allahu canhu saxeixna lagu tilmaamay tirmidiya nasey ku sugan nebigu waxau ihi calayhi salaatu wasalaam taabicuu bayna alxaji waalcumra fainahumaa yanfiyaani alfaqra waaddunuub kama yanfi lkiiru khabasa alxadiidi waadahab khabasa alxadiidi waadahabi waalfida israaciya xajka iyo cumrada oo guta labadaba faqriga iyo dembiga waxa ay u buufiyaan sida buufimadu ay xadiidka iyo dahabka iyo lacagta uga saarto wixii wasakeen loo baahnayn marka la shiilayo bal adigu dembigii oo la yidhi waa la buufinaya ila waa baahidii qofka muuminka ah ee aada ugu baahi ugu baahnaa inuu ilaahay ka dhaafo iyo faqrigii oo isagana la yidhi waa la buufinaya maxaad u malayn waa shay runtii aada iyo aad u qaaliya oo lagu yididiishay ila waa sacaadatu daarayn adduunya iyo aakhiraba liibaantoodii baa ku jirta waxaa kale oo iyaduna nebigu uu xusayay calayhi salaatu wasalaam ilaan axaadiidtaaba inagu filan rasuulka ka soo aroortee iyo nusuusta mar haddii nas la helayo shaygan in loo soo qaato war kaleba isaga ayaa ka macaanba sidaa awgeed bay habboon tahay qofku naskaas waxa uu sheegayo uun inuu ka faa'iidaysto oo uu ku camal falo qof dadka xujaajta ahi inay wafdigii ilaahay yihiin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis ku xusay wafdigii ilaahay wafdi wufuuddu way badan tahay qaar bay dawlada diraan qaar bay dad diraan qaar baa iyagu isdira kani waa wafdi ilaahay baa lagu maxaa yeelay markii uu nebiyullaahi ibraahim oo u baaqayo qabanqaabinayay xajka kolkii uu u dhawaaqay ee ilaahay uu amray waadin fi nnaasi bilxaj ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamir ya'tiina min kulli fajin camiiq nebi ibraahim ou dadka xajka ugu yeedh kolkii ilaahay uu yihi uu dhawaaqay waxau ihi war daboow ilaahay waxau idinku yeedhayaa xaja soo ajiiba dabeed dadkani xajka tegaya yeedhmadii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam ayay soo ajiibeen tii baanay ku soconaya idan markaa mu'tamarka ama shirweynaha caamka ee ummadda islaamku sanadkii walba mar ay qabsanayaan ayaa loogu yeedhay dadkan haddaba wafdi ilaahay weeye dadkani oo shirweynaha qaaliga ah ee laga helayo arsaaqada iyo dembi dhaafba ayay kusii socdaan xadiid buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam alxujaaju waalcumaaru wafd ullahi in dacawhum in dacawhu ajaabahum wa in istakfaruuhu gafara lahum dadka xujaajta ah iyo kuwa cumrada soo gudanaya ah waa wafdi ilaahay haddii ay ilaahay baryaan ila isagiiba yeedhmadiisii soo ajiibeenay yeeleene wuu aqbalaya hadday dembi dhaaf weydiistaanna wuu aqbalayaa wuu ka dhaafayaa dembiga waxa kale oo soo arooray oo suganba xajkii in abaalmarintiisii janno unay tahay oo waxa weeye waxyaabaha jannada ilaahay lagu iibsado weeyaan xajku waxau lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam alcumratu ila alcumrati kafaaratun lima baynahuma waalxaju lmabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna labada cumro inta u dhaxeeya ilaahay qofku wuxuu kaga dhaafaa dunuubtoo dhan xajka la aqbalay ee qofku wixii xumaa uu iska ilaaliyeyna abaalmarintiisu wax kaleba ma aha oo aan janno ahayn waa janna un abaalmarintiisu xadiid kale oo markaa sanadkiisu uu xasan yahay uu soo saaray ibnu jurayj uu warinayo ibnu jurayj waxa uu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam hada albaytu dacaamatu lislaam faman kharaja yaumu hada albayt min xaajin aw muctamir kana madmuunan cala allah in qabadahu an yudkilahu ljanna wain raddahu raddahu biajrin waganiima baydkana ma kacbadan nebiyullaahi ibraahim uu dhisay amarka ilaahay isaga oo fulinaya calayhi salaam xoojin buu u yahay ummadda islaamka ah xoojin ayuu u yahay sidaa darteed qofka u qastee yimaada ama ha soo xajiyo ama ha cumraysanayee waxa uu yahay mid magangelyada ilaahay ku jira mid ilaahay uu u damaanad qaaday weeye qofkan haddii uu dhintana inuu jannada geliyo haddii uu gurigiisii ku noqdona inuu siiyo ajri iyo qaniimo abaalmarin iyo dembi dhaaf buu siinaya iyo adduun iyo fadli xataa wuxuu rasuulku ka hadlayay sala allahu calayhi wasalam oo kale maalkan uu qofku ku bixinayo xajka annafaqatu fi lxaj bal qiimaha ay leedahay iyo fadligeeda haddaba xoolahaagii aada bixinaysa ee xajkii waajibkaha aada ku gudanaysa annafaqatu fi lxaj kaannafaqati fi sabiili illah addirham bisabci mi'ati dicf waa xadiid istaadkiisu xasaya ibnu abi shayba axmed ibnu xambal dabaraani bayhaqi intaba kutubahooda ku sugan waxaan adduunka ah ee xajka lagu bixinayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu kala mid dhigay kii lagu bixinayay cadowga xorayntii iyo gurmadka lagu gelayay ee islaamka lagu difaacay kaasuu nebigu kala mid dhigay markaasaa dabeetana waxa uu xusayey sala allahu calayhi wasalam shilinku in toddoba boqol oo jeer la laabayo waxaynu intaasoo nusuusta ka arkaynaa fadliga xajku runtii inuu aada u ballaadhan yahay fadliga camalka qofku uu gudanayo marka la sheegana dee xigmadda loo sheegayaa waxa ay tahay nafti inuu galo tashawuq iyo hanqaltaag oo ay u hanqaltaagto naftii camalkan wanaaggiisa oo ay dabeetana gudato waxaan ilaahay uu inoo sheegaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka warramayo iyaguna waa shay xaqa qofka muuminka ah uu rumaysan yahay shaygani sidaa loo sheegay inuu yahay xajku wuu ka duwan yahay cibaadaadka kale ee la gudanayo ama arkaantan kale arkaanu islaamka oo filcamr marah unbuu waajibaa xajkiiyo cumraduba qofka cimrigiisa hal mar unbay ku waajibayaan hal mar inuu guto sidaasaana culimada islaamku isku waafaqsan yihin wuu ka duwan yahay oo uu ka dabacsan yahay salaadii soo noqnoqonaysa afar iyo labaatanka saacadood shan jeer ilaa camalkiisii wuu hawl badan yahay oo waa howlgal naf iyo maalba leh rasuulku sala allahu calayhi wasalam siduu leeyahay abi hurayra xadiid saxiixeynka ku jiro weeye maalin buu khudbad noo akhriyay buuri waxa uu leeyahay yaa ayuha annaas ina allaha kataba calaykum alxaja faxajuu faqaala rajul akula caamin ya rasuula allah ina allaha kataba calaykum alxaja faxujuu faqaala rajulu akula caamin ya rasuula allah fasakata xataa qaalaha halaatan wadadow ilaahay wuxuu idinku waajibiyey xaje xaja buu nebigu yidhi nin baa istaagoo waxau ihi ma sanad walba nebigu wuu aamusay sala allahu calayhi wasalam markaasaa waxau idhi haddaan odhan lahaa sanad walba oo haa aan ku odhan lahaa way waajibi lahayd manaydaan kari manaydaan kari karteenoo dee sanad walba lamaydaan iman karteen ilaa wa adiga arkaya dadka qaarkood waxaba ku adagba markaa keliya darunii maa taraktukum fainamaa ahlaka man kaana qablakum kahratu su'aalihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim faidaa amartukum bishayin faatuu minhu ma istatactum waidaa nahaytukum can shayin fadacuuh rawaahu albukhaariyu wa muslim nebigu markaa uu la teliyey asxaabta waxa uu ku yidhi inta aan anigu idinka tegaya idaaya macnaha su-aashan faraha badaneen wax macnoo badan kusii fadhiyin iga daaya oo anigiioo soobo wadaba oo ka warrami doono shaygaa ha isii su-aalina ummadihii hore waxaa halaagay su-aashoodii faraha badnayd iyo murankii ambiyada ay la murmayeen arrimuhuna waa labe wixii aan idin amro intaa kartaan kala kaalaya wixii aan idiin diidana dee iskaga wada taga waxaynu uga soconnaa xadiidkan hal mar unbay waajib tahay cumrigii qofka waxaa kaloo iyaduna xusid mudan xajku hal wujuubuhu cala alfawri aw altaraaqi markuu qofka ku waajibo ee uu helo adduunka uu ku xaji lahaa oo runtii aynu xusi doonno qadarka uu la egyahay insha allahu ma deg deg bay tahay inuu usoo guto xajkii mise waxa uu iska sii dib dhici karaa qofku ila labada arrimoodba waa isweydiin bay leeyihin way yidhaahdaan culimada qaarkood taraaqi wey oo waxba deg deg maaha laakiin culimo badan baa waxa ay leeyihiin xajku kol hadduu qofkan ku waajibo lagu yeesho waa inuu dedejiyaa gudashadiisa adiladanna way usoo qaadanayaan rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam man araada alxaja falyucajil fainahu qad yamrud almariid watadilu alraaxila watakunu alxaaja qofka xajka doona ha dedejiyo waxaa laga yaabaa inuu qofkii xanuun ku yimaado in gaadiidkiiba uu waayo in baahiba kusoo korodhaba waa runtii nebiga calayhi salaatu wasalaam wasadaqa rasuulu llah qofku maruu fudud yahay baa jira maruu caafimaad qabaa baa jira mar duruuftu ay ka yar tahay baa jira laakiin mar intanoo arrimoodba ay ku adkaanayaan baa iman doona marka intanoo arrimood intaana imanin dadaala buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam oo hore u dedejiya gudashada xajka riwaayo kale ayaa iyaduna waxa ay ahayd xajka dedejiya tacajal xaj yani alfariida faina axadakum laa yadri maa yacrudu lah xajka dedejiya faradka ah waxaa laga yaabaa qofkii in hawli ku timaado ama ay u saamixi weydo duruufta wixii waktigaa ka dambeeya bal xajkii haddii aynu intaa ku qaadanay shuruudi fadligiisii iyo ilaadu koob iyo toban nuqdadood ayaynu ka soo hadalnay oo muqadamo u ahaa ama hordhac haddaba shuruudda xajku goorta qofkii xaj lagu yeelanayo shuruudihiisi maxay noqonayaan shuruuddiisii waxa ay noqonaysaa ilaa shan meelaha ah qofki waa inuu muslim yahay qaangaadh waa inuu yahay waa inaanu waalaynuu miyir qabo xor waa inuu yahay aanu addoon ahayn istitaaca waa inuu leeyahy oo istidaacadii macnaha waa inuu kari karaa dee soo gudan karaa xoolihiina waa inuu hayaa dee qofku markuu hayo uu ku waajibaya xajka islaam haddii layidhi dee gaalmeesha wuu ka baxay xajka wax ka horeeyaa laga rabaaba gaalna waaba loo diidayba xaramka inuu galaba buluuq haddii la yidhina ilmihii yaraa dee waa la geyn karaa xajka laakiin dee sunno un mooyaane iyo fadli uu ka helo mooyaane mukalaf ma aha dee isagu caqli haddii la yidhina qofkii waa la isaguna mukalaf maaha wax ku waajibay ma jiro xorriyaddiina waa qeyd istidaacadiina dee ilaahay baaba shardi ka dhigay walilaahi cala annaas xiju lbayt man istataaca ilayhi sabiila dadka ilaahay waxa uu ku leeyahy inay wafdi ku tagaan oo ay soo booqdaan ay ka qayb galaan shirweynaha caamka ah ee sanadkiiba mar lagu qabanayo beytkiisa qaaliga ah ee caalamkan ku yaala ee kacbada laakiin cidda karta weeye waa cidda karta qofka aan shuruudahan laga helin laguma yeelanayo xaj nebigu waxa uu lahaa calayhi salaatu wasalaam isagoo ka warramaya dadka noocana in aan lagu yeelanaynin xaj rufica alqalamu can halaath can innaa'imi xataa yastayqid wa can isabiyi xataa yashib wa can ilmactuuhi xataa yacqil qofkii hurday mukallaf ma aha ilaa uu baraarugo oo macnaha waxba lagama doonayo ee wax laga qorayaana ma jiro hadduu wax furo iyo hadduu yidhaahdo hebel intaasaan adduunyo siiyey iyo hadduu wax caayo iyo waxba laguma leh oo waxuu ku dembaabayaa ma jiro inkastoo hadduu wax dilo isagoo hurda ilaa way jiraan dad salalaaye mas-uuliyaddii xagga dee adduunka iyo qofkan uu wax u geystay waa lagu yeelanaya ilmaha yar wixii ugeysta waa la yeelanaya wixii sidoo kale dee qofka waalani uu geysto waa lagu yeelanaya laakiin arrintu waxa ay tahay xagga ifmiga iyo dembiga dembi qofkii soo gaadhayaa baan jirin wa can isabiyi xataa yashib ilmaha yarina ilaa uu qaan gaadho dembi lama lagama qorayo iyo kii wallaa ilaa uu miyirsado intaba xagga istidaacada aayadda aynu akrinay baa daliilu ah xajka ku saabsan ee ilaahay uhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila istidaacadii maxay ku xasili kartaa ama qofkii mxu goormuu noqon karaa mid kala xajkii taasaa u baahan runtii inuu qofku aada uga fiirsado taana waynu arki doonaa dariska dabaynu ku arki insha allahu tacaala istidaacadu waxay tahy kelmaddii baynu soo wadnay ku saabsanayd xajka marka xajku de inuu waajib yahaa waynu soo xusnay iyo cumrigii inuu hal mar un waajibayo shuruudo qofka loo xidhayo marka uu tegayo xajkana ee uu ku waajibayana soo tilmaanay waxaa haddaba runtii xusid mudan dadku inay aada uga fiirsadaanna ay tahay macnaha aayaddan ilaahay uhi walilaahi cala annaas walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istataaca ilayhi sabiila ilaahay dadka waxa uu ku leeyahay inay beytka u qastaan qofkooda karaabaanu ku leeyahay wadannimo u qaba ee tegi kara waxaa isweydiin laha daba qofkan la sheegay ee ilaahay oo aayadda ku sheegay uu yidhi waa qofka kara istidaacadaasi maxay noqonaysaa markaa man ilmustaiic wabima tataxaqaqu listitaaca keebaa ah mid karaya istidaacadii qofkuna laakiin maxay ku sugmi kartaa awooddiisa maxaa la odhan goormaa la odhan karaa wuu karaa xajki ilaa afar qeyd meelaha waa in la helo oo kuwan soo socdaa marka u horeeya waa marka laga yimaado dee shuruudii aynu shalayso oo dariskii hore kusoo qaadana ee ku saabsanayd waajib waajibnimada xajka an yakuna almukallafu saxiixa albadan qofkii horta waa inuu yahay mid dee jidhkiiba caafimaad qaba qof caafimaad qaba waa inuu yahay oo aan bukin haddaba haddii uu buko qofkii ama faalij buu qabaa amaba waa naafa oo gacan iyo lugiyabaa go-an amaba wuu gaboobayba iyo dee dadkii aan ay ku dhaceen cudurradii aan la rajaynayn inay ka bogsadaan qofkii iyadoo dhibaatada xagga jidhkii haysata ayuu haddana maal leeyahay muxuu yeelayaa lazimahu ixjaaju gayrihi can waxa waajib qofkan ku ah inuu qof kale yidhaahdo iga xaj qof kale iga xaj inuu yidhaahdo dee kole hadduu maalkii leeyahay taana xagga dambaynu ku arki doonaa insha allah oo hebelkaa isaga odayga ama islaanta ama kaa kale naafada ee adduunka leh mid wakiilabaa ka xajaya saasaanu kusoo gudanaya haddii uu kaa waayana dee markaa isna ma tegi karo laguma leh shardiga qeydka labaad ee dhimanaya goorta la odhan karo qofkani waa kara xajki an yakuna ariiqu aamina an takuna ariiqu aaminatan waddadii waa inay tahy mid aamina oo meeshii uu qofkii sii marayay amaba dee halkii uu usii gudbaya waa inay aamin tahay hadduu badda marayo iyo hadduu cirka marayo iyo hadduu lugaynayo intaba maxaa yeelay qofka islaamku wuxuu ilaalinayaa naftiisa iyo maalkiisa iyo sharaftiisa iyo nasabkiisa iyo caqligiisa iyo diintiisa marka haddii dee naftiisi ay wax noqonayso ama maalkiisii wax ka noqonayo waxyeelana ay soo gaadhayso buracdi iyo cadow iyo waxaasi ay wixii u haystay ka qaadayaan dee markaa lam yastatic ila alxaji sabiilan wadda ahaan umuu kalin xajki laakiin waxyaabahan kale masel qofkii laga qaad qaadayo ee dadku ay caadaysteen kuwa kuma marbarsoon karayo ee dee lawaasimtan kale ama shuruucda iyo documentiskiiyo waxyaabahan lagaga qaadayo kuwaas iyagu dee maalkii uu ku bixinayunbuu ku daraya halkaa waxaynu ku dhaafnay laba qeyd qeydka saddexaad iyo ka afraad waxa ay noqonayaan qofkan inuu karo oo uu leeyahay sahay waa inuu haysto azaad iyo ka labaad oo ah gaadiiduu fuulo oo niman reer yamaneed ahaa ayaa way tegi jireen xajka xajkay tegi jireen waxay dabeetana yidhaahdeen waxaynu nahay niman mutawakiliin ahoo ilaahay iska tala saaranaya ilaahay baynu iska tala saaranaynaa sidaa darteed dee inagoo faramaran baynu iska tegaynaa dee nin faramaran ila wuxuu cunaabuu u baahan yahay geed maaha oo cidlo taagnaan maayo dee kolkay halkaa tagaanunbay dadka dawarsadaan ilaahay baa soo dejiya aayaddii qur-aanka ahayd watazawaduu fa ina khayra azaadi taqwa war sahay qaata buu ilahay sahay waxa u fiicanta su-aasha qofku uu kaga dhowrsado marka halkaa tagtaan haddii aad tidhaahdaan dee xujaaj baanu na waxana la siiyo taasi ma aha arrin wanaagsane kolka a halkaa tagtaan su-aasha adduunaa kaga dhowrsataan sii qaata oo sahay ah halkaasaa lagu joojiya arrintoodii dee masaafadiina kol haddii ay fog tahay oo qofkii dee aanu maka joogin oonu u lugayn karayn waa inuu helaa gaadiidu sii fuulo ama diyaarad ha ahaado markab ha ahaado iyo gaari uu jidka ku maro mid kastaba ha ahaado kolba kii u suuro gelaya afartaa qayd waa muhiim qaydkan haddaba u dambeeya ee ku saabsan gaadiidka iyo sahayda nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la su-aalay dee aayadda ilaahay le waxa uu ku yidhi ilaahay xajkii dadkii waxa uu ku leeyahay xaj qofka kalaanu ku leeyahay buuri markaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa la sii weydiiyey karitaankani muxuu yahay awooddaa la sheegay maxay tahay markaasaa nebigu waxau idhi azzaadu waaraaxila dee waa inuu qofkii sahayna helo gaadiidna helo uu sii fuulo haddaba midhka meesha ku jiraa waxa weeyaan ee runtii xusida mudan xusida mudan qofkani waxyaabahan uu shaygan uu sahayda ka dhiganaya isaga keligii ma aha laakiin dadkii uu masruufayey iyo ciddii uu mas-uulka ka ahaa dee sahaydoodii waa inay haystaan macnaha wixii intuu maqan yahay isticmaali lahaana biil u noqon lahaa waa inay haystaan isagiina wixii uu xaggaa ku tegayu kaga soo noqonayo waa inuu haysto nooligii iyo biilkii labadaba masaariiftiisa reerkuna wax kusii filan waa inay sii haystaan dee runtii iminka dad badan oo intaa haysta oo xajkii aan u dhega raaricinayn ba aada isaga badan qofkii waxaa laga yaabaa dhowr kun oo dollar inuu haysto dee xajkiina waa kun dollar amaba waaba ka yaryahayba sida dee diyaaradu ay ogeysiinayaan aynu maqlayno markaase haddana qofkii wuu iska sii fadhiyaa waaba laga yaabaa inuu dee baac mushtari weyn yahay markaa qaxoontigii iyo wareerkii badnaaba ilowsiiyey fariidada ama faradkaa weyn ee xajka sidaa darteed qofkii xoogaa haysta adduuna runtii kaasha oo intaa aynu sheegnay ugu qaybsami kara dee inuu xajkii kasoo guto weeyaan maxaa yeelay ma ogsoona in dee hadhow uu bukoon doono dabeedna dib uu ukici waayo ma ogsoona isagiioo karaya waajibkan oo lagu leeyahay inuu dhiman doono goor nafta laga qaadi doono ma isagaa ka warhayaba haddaba qofkii haddii uu guri leeyahay ka waran masel gaari buu leeyahay gurina wuu leeyahay kaashna ma hayo lama odhanayo guriga iyo gaadhiga iibi si aada usoo xajtid oo dee lacagtii xajka halkaa ka soo saar lama odhanayo maxaa yeele wuu u baahan yahay lacag uu ku karo ma hayo mustatiicna markaa ma ah asay dee culimadu tilmaamaan kolka in fara badan fuqahadu markay masalada ka warramayaan laakiin waxaa kaloo ay ka hadlaan qofkii haddii uu masel xoogaa lacaga haysto xajkiina lagu leeyahay guurna wuu u baahan yahay oo baahi guurna ay hayso bal horta tan ha horraysiiyo guurka tan ha inaga asturmo tan guurka ha horraysiiyo dabeetana marka uu guursado wixii uga soo hadha ayuu ku xajiyi doonaa sidaasuu islaamku u yahay diin wanaagsan oo nololeed oo ilaalinaya awlawiyaadka acmaasha macnaa camallada qofku siday u kala mudan yihiin ay u kala horreeyaan buu islaamku tixgelinaya xajka ilmaha yar muxuu noqonayaa haddaba inkastoo taasi aanay innaga inaguba badnayn laakiin dee dadka jooga xaramka agtiisa ay ku badan tahay ilmihii yaraa ee sabiga ah sidan salaada loogu kaxeeyo kale haddii xajkii loo kaxeeyo wuu iska ansaxaya waxa uu leeyahay saa'ib ibnu yaziid nebiga calayhi salaatu wasalaam xajkiisii u dambeeyey xajatul wadaac la odhan jiray ayaa aniga oo toddoba jir ah la iraaciyo la ila xajay markii waalidkayga uu halkaa xajka tegayay ayuu isii kaxeeyey waa xadiid bukhaari warinayo sidaa awgeed baa culimada islaamku waxay isku waafaqsan yihiin ilmihii yaraa inuu xajkii ka ansaxayo ha ka ansaxee waxa isweydiin leh miyuu ka gudayaa markuu baaliq noqdo ee uu weynaado xajkii maya goordhow marka uu weynaadana wuu soo celinaya xadiid kalea daliiluha saxiixa ah nebigu waxau ihi calayhi salaatu wasalaam ayumaa shabiyin xaja huma balaqa alxenf facalayhi an yaxuja xajatan ukhraa qofka isagoo ilmo yaro xaja ee haddana qaangaada dee xajkii marka uu mukallafka noqonaya ha soo celiyo waxa daliil saddexaad ah aynu usoo qaadanaynaa ilmaha yar inuu markaa xajkiisu ansaxayo waalidkuna fadli uu ka helayo ruux dumar ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ilmo yar tusisay markaa waxay tidhi alihaadaa xajun ilmaha yar baa nebi maxamedow wadaaye dee xaj ma ka ansaxaya nebigu nacam walaki walaki ajr wuxuu ku yidhi haa adiguna waxaabaad leedahay buuhi ajr nuqdada kale aynu halkan kusoo qaadan lahayn waxa weeye ruuxii dumar ahaa xajku ma ku waajibaya iyada haa xajku waa ku waajibaya ruuxii dumarka ahayd sida uu dee ninkaba ugu waajibo maxaa yeelay xagga camalka saalixa gudashadiisa iyo arkaanu islaamka la imaatinkooda dee way ku siman yihiin iyo raggii iyo dumarkii mar haddii shuruudii aynu hore usoo xusnay ee shuruudulwujuubka la odhanayo laga helo waa lagama maarmaan inay soo xajtaa waajibna wey laakiin hal shardi unbaa dheeraad ahaan loogu daraya shardigaasi waxa weeyaan inay maxram wadato oo ruuxa dumarkaa turunturooyin badan baa ku iman kara dad badan oo iska damaaciyayo faasiqiiniina way badan yihin islaamkuna waxa uu ku dadaalaa ka hortagga arrimaha jariimadii iyo dembigu marka ay dhacaan daba la qabto ma leh laakiin waxa ay ku quman yihiin in laga hortago markaa cid dhaca iyo cid sharafteedii iyo dhegteedii meel kaga dhacda iyo wax waxyeello soo gaarsiiyo naf iyo maalba looma ogola sidaa awgeed maxram waa in la helaa maxramkanina waxa uu noqonayaa ciddii iyada aanu guuru qabanayn macnaha xurma mu'abada qof ka xaraama weeyaanoo weligii guursan karaynin inankeedu ha ahaado walaalkeed ha ahaado kii ay sodohda u ahayd ha ahaado waa qof aanay u mehersami karaynin oo weligii aanay xalaal u noqonayn waxa uu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam maalin buu asxaabta waaniyey waana aan ku gaar ahayna dee innagana ina saamaynaysa iyo ummadda islaamka oo dhan laa yakluwanna rajulun biimra'atin ilaa wa macahaa duu maxram nin yuu ruux dumara guri kula gooni noqonin buu leeyahay xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyo waa xadiidka ugu saxeexsan weeye ruux dumarah iyo nin yay mar haddii aanay xigto isu ahayn yay guri isku gooni noqonin iyadoo aanu la joogin mid xigtadeeda ah maxaa dhacaya hadday isku gooni noqdaan xadiid nebigu wuxuu ku caddeeyey in xabad shaydaan la yidhaahdaa uu sadexaynayo kan qalbigiisuu ku wareegayaa iyada qalbigeedana wuu ku wareegayaa talow muxuu u sheegayaa wax balaayo iyo baasoo la eeda ayuu u sharxayaa mid walba dabeetana waxaa laga yaabaa in fasaad halkaa uu ka yimaado in dareen xuma ahay qalbigooda uu galo taana dee waynu ogsoonnahay maantoo gaaladu waa waxa keliyay ku fikiraanba waxay ku fikirayaan haddii shaqo ay noqoto inankii iyo inantii inay isku gooni noqdaan haddii xafiis ay tahay waa la mid haddii ay tahay camal la qabanayo iyo meel kastoo la isugu imanayo inay isku gooni noqdaan iskuol la dhiganayo waa la mid dhaqankii waynu ka soo qaadanay axaadiidta rasuulku uu sidaa u caddaynayana waa ku tumanayna dadkii magacii islaamnimadana waa la sheegayaa muuqaalkiina kama muuqato waa nuqsaanaha waaweyn ee u baahan in la saxo waktigii hore isticmaalku uu joogay odayaasheenii hore ama culimadii allaha ka raali noqde in fara badan masaa'il badan bay ku cadaadiyeen ay tani ka mid tahay oo dabeetana isticmaalkii ay ku kaliftay inuu iskuulladii kala saaro oo hablihiina geesuu ka dhigo inamadiina geesuu ka dhigo waktigii isagii uu tegay baa laga sii daroo laysku darayba markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa kaluu xadiidkaa ku yidhi ruuxa dumari iyo isocdaal iyo talaagelin iyada oo nin xigtadeeda ahay uu la socdo mooyaane nin baa ishaysan kari waayey in arrintaa uu nebigu sharxayo uu ku dhex jirana is arkay kolkaasaa waxau ihi nebi maxamedow ruuxaygii dumarka ahayd xaaskii xaj bay tagtay aniguna meel kalaan u baxayaa dagaalka hebel laydhaa cadowga lagu duulayo weerarkaas ayaan ku qornahay diiwaankiisa maxaan yeelaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkii wuu go-aamiya waxau ihi indaliq faxuja maca imra'atik war xaggaa dagaalkaa iyo waxaad sheegaysa liiskiisa laab laba fasahaadka yar baa la eegayaaye orod ruuxaagii dumarka ahayd ama xaaskaagii la xaj buuri dagaalkanna iskaga soo har maxaad u malaynaysaa cadowgaa lagu duulaya cadowgu wuu tiro badan yahay in ciidan loo urursadaa loo baahan yahay ka soo hadh buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dagaalkan iskaga soo hadh dagaal kalaa kuu hadhae ruuxii dumarka ahaa badbaadiyo xajka u raac buu sidaasuu rasuulku u caddaynaya sala allahu calayhi wasalam arrimuhu sidaa ay ku saxmayaan marka in loo helo ruuxii dumarka ahayd marka ay xajayso maxram waa daruuri halkaa waxaa laga qaadanayaa bay leeyihiin culimadu nusuustan haddii mathalan qofkii aanay helin maxram dee inaan xajkii ku waajibayn laakiin waxa macruuf ahoo kale si ay culimadu sharxaan iyagoo nusuusta ka faa'iidaysanaya haddii ay iska tagto xajkii bilaa maxram dembi way ku dhacday ajrigiina wuu yaraanayaa laakiin xajkii wuu ka ansaxayaa culimada qaarkood waxay yidhaahdaan haddii fitno laga aamin yahay oo wax fitno ahi aanay dhacaynin oo dad aamina ay raacayso masalan dumar aamin ay raacayso wax dhibaato looga baqayaana ma jiro maxramka waktigaas oo kale waa laga maarmi karaa bay yidhaahdaan iyagoo haaneedka laga hayo xagga raajixnimada marka la eego waxay soo daliishadeen xadiis uu nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu ku caddaynin sida kaa horeynu soo sheegnay oo kale asxaabtu way usoo cawdeen rasuulkaoo nin baa wuxuu ka cawday baahi ninna waxa uu ka cawday in dee jidkii budhcadiiyo balaaya galeen markaa nebigu ninkii nimankii usoo cabanayay mid kamid ah wuxuu ku yidhi meesha xiilo la idhaahdo maaragtay oo kuufo agteeda ah ciraaq waxaa dhici doonto halkaa inta ay ruuxa dumari ka soo xajto inay iman doonto beytka iyada oo aan cidnaba ka cabsanaynin ilaahay mooyaane halkaa waxaa ka muuqata bay leeyihin dee kol haddii nebigu uu tilmaamay ruux dumarahoo ciraaq ka soo xaji doonta gaadiidkeediina iska fuushan aanu sheeginna inay cidila socoto dee inay keligeed xaji kartaa ka muuqata bay leeyihin cusmaan binu cafaan waxaan leeyahay radia allahu canhu dumarkii cumar bn khadaab radia allahu canhu dumarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xajka ayuu u diray cusmaan ibnu cafaan iyo cabdiraxmaan ibnu cawfna wuu raaciyey labadaas saxaabiya waaweyn buu ihi bal hooyooyinkeenan ama dumarka hooyooyinkaynoo ah oo dee ahaa ooryihii rasuulka baahiraadka ahaa la soo xaja buuhi oo raaca sidiiba iyaguna kusoo xajeen markaa taa laftigeeda dee asxaabtu wax maxrama may shartiin bay leeyihin laakiin kollayba qowlka daliilka adagle waa kaa hore mar duruuf adage ay timaado mooyaane waxaa kaloo iyadana xusid mudan ruuxa dumari ninkeeda marka ay dee soo xajaysa xajkii faradka ahaa ogolaanshiyay weydiinaysa isaguna inuu ufasaxaa waajiba hadduu u diidana dee waa sidii salaada oo kale way soo xajaysaa oo maxram kalounbay egeeganaysa qofkii haddii uu dhinto iyadii oo xajkii xajatul islaamka la odhan jire waajibka ha aanu gudanin haddii uu geeriyoodo oo isagii dee gaboodfalba xaggiisa uu ka yimid waa laga soo xajiyayaa masalan ama waalidkii ha ahaado amaba qofkii kale gacalka ha ahaadee waa laga soo xajiyi karayaa daliilka u daliilkaahi waa xadiisu bukhaari wariyey oo markaas ku sugan kitaabkiisa ibnu cabbaas baana warinaya oo nebiga ka maqlay sala allahu calayhi wasalam waxa uu leeyahay ruux dumar ah oo reer bani juhayne ah ayaa nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam kolkaa waxay tidhi hooyaday nadar waxa ay ku gashay ina ay xajdo dee qofkiina haddii uu xajkii nadar ku maro oo uu idhaahdo lilaahi calaya ana xawj ilaahay waxa uu igu leeyahay inaan soo xajiyo xajkii hore haba guto laakiin kan sunnaha abaa waajib noqonaya ila nadarku waajib buu noqdaa haddaba iyadoo nadarkaa qabto oo weli aan soo xajiyin bay dhimatay maka xajaa xajkii ma ka soo guta aniguoo ma ka fulin karaa halkeedii ma geli karaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi nacam xujii canha ka xaj buud qiyaas buu markaa siiyey nebigu isagoo dee mucallim weyn buu ahaaye oo dadka dareenkooda si weyn u miisaamaye wuu sii qanciyey si arrinka uu u sheegay uu u noqdo mid u galo qofkan wuu usii baacbaaciyey markaasaa waxau ihi bal waxaad ka warantaa law kaana calaa ummiki daynun akunti qaadiyati haddii hooyadaa dayn lagu yeelan lahaa ma ka bixin lahayd markaa waxa ay tidhi dee waa haawee jawaabta daynta ilaahay baa ku habboon in la bixiye ka xaj buu ihi markaa hooyada waa war cad wey qofkii sidoo kale haddii uu markaas yahay kayrba oo aanu ahayn qofkan qaraabada isaga laftiisa marka shuruudahan laga helo oo laga soo xajiyi karaya macnaha dee qof wakiila uu dirsan karaa kii naafadaha ama odaygii gaboobay hal shardi unbaa laakiin ku xidhan shardigaasi waxa weeye qofkan xajka loo diraya ee soo xajiyaya ee ka naafadaa ka soo xajiyaya waa inuu isagu horta kiisii gutay marka hore ibnu cabbaas baa warinaya xadiis radia allahu canhuma nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin buu nin maqlay ninkani waxa uu leeyahay labayka can shubruma faqaala axajajta can nafsik qaala laa qaala faxuja can nafsik uma xuja can shubruma rawaahu abu daawud wabnu maaja waqala albayhaqiyu hada isnaadu saxiix laysa fi lbaabi asaxu min waxa uu leeyahay nebigu nin buu maqlay leh ninka shubrubo la yidhaahdo ayaan xajkan kaa xajaya nebigu markaa su-aal buu weydiiyey waxau ihi hororta kaagii ma gudatay oo adigu xajkaagii ma gudatay kolkaasuu ihi maya dee haddaba adigu naftaada intood ka xajto sanadka dambena ninka shubrubahead sheegayso ka xaj buul ilaan qofku hadduu cid u gurmanayo tiisa ugu habboon horta markaa tiisa ha fuliyo qofkani xajkii ma loo amaahan karaa oo mathal qofkii inuu adduun u amaado miyay tahay maya waxba inuu amaado qofkii shardi maaha nabiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyo cabdillaahi bni abi awfa la ydhaah ayaa waxa uu idhi nin aan xaj gudanin ayaan ka waraystay nebiga oo dee wuxuu ku guto adduun aan hayn adduun ma u soo amaahanaya maya buu igu yidhi buui waxba uma soo amaahanayo walilaahi cala annaasi xiju lbayti man istataaca ilayhi sabiila man istataaca baa layihi qofka kara dee maba kalinba qofkani laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha oo xajka iyo zakada iyo waxaa lagu tilmaamaa inay yihiin cibaadaadka maaliga ah ama qofku maalka uu ka gudanayo dee maalkiiba haddaanu hayn muxuu gudan qofkii haddaba haddii maalku hayaa uu xaraam yahay ilaan way iska dhacdaa dad badan oo meeshay wax ka ururiyeen laaluushay tahay ama xatooyo xoolo dadweyne ay tahy ama wuxuu geelu beri hore dhacay oo dabeetana sii tarmay oo waxuu ka sameeye uu yahay ama ribaba uu yahay haddii qofka maalkiisii uu xaraam yahay oo dee aanu hagaagsanayn xajkiisii ma ansaxaya maya ma ansaxayo xadiid saxiixa buu nebigu ku yihi calayhi salaatu wasalaam ina allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiban ilaahay wuu wanaagsan yahay wixii wanaagsanun baanu aqbalaa cibaadada xaggeeda wax xun cibaado looguma gudan karo xadiidkan ba ka sii cad inkastoo bacd alculamaa ay ku tilmaamaan inuu yahay mursal nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi qofka xaajiga ahay marka uu baxo isaga oo adduun xalaala isticmaalaya marka uu gaadiidka ama diyaarad ama xoolo ha ahaadee lugta saaro labayk allaahumma labayk uu yidhaahdo kelmadaasi xajkii uu xidho malag baa samada ka dhawaaqaya isagoo intii uu ku dhawaaqay in lee ku dhawaaqaya dabeetana waxa uu leeyahay sahaydaadu waa xalaal gaadiidka aad fuushan tahayna waa xalaal xajkaaguna waa la aqbalay wax dembiyana kalamaad kulmin aan ajri ajri mooyaane haddii maalkiisa uu xaraam yahay waxa uu leeyahay alla kaama aqbalo lagumana soo dhaweeya buu leeyahay sahaydaadu kol hadday xaraam tahay adduunkaad isticmaalaysaana uu xaraam yahay xajka ajri ka heli mayse waa arrin runtii la yaab leh waa cod uu nebigu inoo sheegaya calayhi salaatu wasalaam malaa'igta sharafta badan inuu kasoo baxayo wakiil baana ilaahay kaga yihiin oo wax rabbi uu raalli kaga yahay waxay odhanayaan malaa'igta qofkii haddaba haddii uu xajkii tago dee inuu iska sameeyo tasaruf iyo wax iibsi iyo waa loo ogoli oo xataa marka uu camalkii xajka mucdamkiisii intii badnayd soo gutuu sii dhammaanayo iyo markuu xajku u dhammaado intaba waa gudan karaa ee shaqadiisii wadanaya asxaabtu ridwaan ullaahi calayhim dareen baa ka yar galay taa waxay yidhaahdeen war waktigii jaahiliyaddii ayaa qofku shaqo iyo uu isku dhex wadi jiray xajka maynu ka dayno ilaahay baa aayaddan soo dejiyay isagoo ka shaafiyaya markaa rabbi waxau ihi laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadlan min rabbikum wax dembiyaho idinka haystaa ma jiro inaad dheeraad raadisaan marka aa xajkii dhammaysaan oo an tabtaquu fadlan min rabbikum fii mawaasim alxaj waktiga xajka inaad dhama inaad la timaadaan shaqo iyo wax soo saar way iska fiican tahay bal si aynu haddaba tusaale uga qaadano dariska dambe waxaynu ku qaadan doonaa insha allah habkii uu u xajay nebigu xajkii ugu dambeeyey xajatulwadaac lo odhan jiray halkuu ka bilaabay iyo halkuu ku dhameeyey si qofka xajaya ee xaajiga ahi sawir uu uga qaato halkaa oo qisada ku saabsan nebiga xajkiisii marka la sharxo sawir baad ka qaadanaysa halka laga bilaabayo iyo siday arrimuhu u kala horeeyaan iyo halka ay ku dhammaanayaan waana muhiim oo dee nebigu waxa uu lahaa calayhi salaatu wasalaam wardadow iga qaata halkaan u xajiyayo waxaaba laga yaabaa sanadkan kadib inaanan soo xajin sidii baanay u dhacdayba halkaa waxaa inoogu soo gebagabowday cajaladii koowaad ee ka warreymaysay mawduuca xajka waxaana inoo soo jeedinaya allah ka abaalmariya sheekh maxamed sheekh cumar dirir qaybaha ka hadhay mawduucan xajkana waxaa idinkala xidhiiri doontaan cajalada labaad